kulanti wanaagsan eedkiiba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba hanaanka isu gudbinta ama isu socodka mashaariicda sharci ee golayaasha xeerdejinta guurtida iyo wakiilada somalilan waxay si toos ah u nidaamiya dastuurka xeer hoosaadka baarlamanka gaar ahaana qodobka toddobiyo toddobaatanaad toddobaadkan madaxweynaha somalilan waxa uu markii labaad ku celiyay golaha guurtida xeerarkii doorashooyinka oo ku dhowaad laba sannadood muran ka taagnaa madaxweyne muuse biixi waxa uu sheegay in guddoonka golaha guurtidu ka codsaday inay dib ugu celiyaan xeerkaasi khilaafkii ugu dambeeyey dowladda iyo xisbiyada mucaaradka waxaa dhexdhexaadiyey oday dhaqmeedyo waxay iminka u muuqataa in murankaasi uu dib u soo noqday haddaba waa maxay xeerkan madaxweynuhu celiyey imise jeer ayaa xeer madaxweynuhu ku celin karaa labada gole imise jeer ayay ise labada gole isku celin karaan xeer maxaase ka dhalan kara ismaandhaafkan ku saabsan doorashada somalilan barnaamijkeena martida mikrofoonka ah ayaynu toddobaadkan ku eegaynaa waxaana inoogu marti ah garyaqaan maxamed cabdi afyare oo ah qareenka howlgala maxkamadaha somalilan iyo baree sharci waxa aanu degan yahay magaalada hargeysa marka hore aad iyo aad ayaad umahadsan tahay garyaqaan maxamed kuna soo dhowaaw barnaamijka martida microfoonka
aad iyo aad ba umahadsantihiin waana ku dhowahay barnaamijka waad mahadsantahay cabdixaafid waa tahay bal marka hore garyaqaan maxamed adiga oo soo koobaya khilaafkan wax nooga sheeg
bismillahi raxmaan raxiim horta khilaafka doorashooyinka somalilan wuxuu ahaa mid soo jiitamay oo muddo badan soo taagnaa waxaa lagu dhameeyey xal odayaal oo noqday xal qaran oo laisla qaatay in xeerarka dalka la waafajiyo madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan isagaa u qoray in golayaashu ay xalkii odayaashu soo jeediyeen la waafajiyay xeerarka dalka ee doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen xeerarka koob iyo sagaashanaad ee xeerarka doorashooyinka iyo diwaangelinta iyo xeerka afariyo tobnaad oo ka hadla oo ka hadla ururada siyaasadda marka
iminka waa maxay waxaa laysku hayaa
cabdixaafidow waxaa laysku hayaa waxa ugu muhiimsan horta labadii goloba way ansixiyeen xeerarkan mabaadi'dii guud ee odayaashu soo jeedayna xalka qaran laga dhigayna wax laysku hayaa maaha waxa laysku hayaa hadda waxa weeye procedure ama habraaca ay xeerarku maraan waana waana waana khilaaf waana khilaaf ka dhow khilaafkii dheeraa ee dalku soo maray oo si fudud loo dhammayn karo waxa laysku hayaa xeer qodobada toddobiyo toddobaatanaad iyo sideed toddobaatanaad ee dastuurka oo ka hadla ka hadla hanaanka ay maraan xeerarku oo ah sida sharcigu sheegaya in hal mar ay golo kastaa golo kale wax u gudbin karo madaxweynaha markii xeerka loo gudbiyey waxaa ka daba tagtay warqad golaha guurtidu qoreen oo ah in xeerka aan mar labaad loo soo gudbin taas oo madaxweynuhu loo arko inuu ku milmay labada gole dhexdoodii oo xeerarkii ku celiyay golaha guurtida oo aanu xaq u lahayn oo xaq u lahaa golihii xeerarkan ka soo galeen ee u soo gudbiyay oo ahaa golaha wakiilada inuu ku celiyo hadduu xeerarka ku arko wax ka hor imanaya shuruucda oo dastuurkuna awoodu siiyey laakiin gola aan ahayn golihii u gudbiyey oo golaha kale ah ayuu ku celiyey xeerarkii waxaana loo arki karaa in in in ay majaar habaabinayso hanaankii shuruucii ku socdeen waa tahay annagu kolley ma odhan karno madaxweynuhu waxa uu ku milmay labadii gole garyaqan maxamed waa tahay madaxweynuhu dib u celinta waxa uu ku sababeeyeen golaha guurtidu ay soo codsadeen oo aan xeerarkan doorashooyinka jaranjarada sharci dejineed aan aanay dhammaysan taasi ma jirtaa sababtu se sidaas ma tahay
waad maasanta cabdixaafidow horta arrintan oo kale way dhacday xeerka shaqaalaha dowladda markii la sameeyey laba kun iyo koob iyo labaatan ayaa laba jeer ay isku celiyeen golayaashu berigaa madaxweynuhu warqad ayuu qoray golayaasha uu leeyahay waan idinku soo celiyey xeerarka sababtoo ah laba jeer ayay isku celiseen in laba jeer ay isku celisaana ma waafaqsana dastuurka marka dastuurka raaca laba jeerna xeer iskuma celin kartaan sidaasaana berigaa lagu saxay xeerkii shaqaalaha dowladda in isla maanta isla madaxweynihii xilligaasi oo muuse madaxweyne muuse ahi uu idhahdo waxay tahay in laba jeer laisku celiyo waxay ka hor imanaysaa dastuurka iyo curfigiiyo curfigii ay golayaashu ku shaqayn jireen waxaana taala qoraalkiisii hore oo uu tan kaga ashkatoonayay uu maanta doonaya in lasoo maro waa tahay doodda golaha wakiiladu maxay tahay
golaha wakiiladu waxay leeyihiin marka la raaco qodobka toddobiyotodobaatanaad ee dastuurka waxaa sharcigu jideynayaa oo soddonkaa saneed baarlamaanku jirana curfigii lagu shaqaynaya ahaa in hal mar uu goloba golaha kale wax u gudbiyo waxaana xeerarkan curiyey markii hore golaha wakiilada kadib golaha guurtida u gudbiyeen golaha guurtidu taladoodii may kusoo dartay golaha wakiilada ayuu xeerkan ku noqday oo eegay taladii guurtida kadibna sidaa madaxweynaha ugu gudbiyey waxay leeyihiin anagu xeerka waxaan ku ognahay miiska madaxweynaha sifo sharciyu nagaga baxay sifo sharciya ahayd hadduu nagu soo noqonin anaga uu golahayga ugu soo noqdo madaxweynuhu waxa u arkaa inuu qardasheexay waxaana leeyihiin qardasheexaasi anigu qiimeyn sharci oo uu leeyahay ma ictiraafsanin xeerkiina waxaan ku ognay miiska madaxweynaha koob iyo labaatan ka ceshe sharciga ahayd inuu ku saxeexo ama ku soociyaan u tirinaynaa hadduu koob iyo labaatan ka ceshe tallaabo qaadi waayana si dastuurka waafaqsan qodobka toddobiyo todobaatanaad ama siddeed toddobaatanaad waxaan u arkana ay xeerarkaas dhaqan galeen waxaana faafinaya golahayga nuxurka guddoomiyaha golaha wakiilo saasuu ahaa laakiin garyiqan maxamed maadaama uu madaxweynihii ku celiyey xeerkii golaha guurtida ma la odrhanayaa tallaab u qaaday intii aan koob iyo labaatankii maalmood dhammaan
ku celinta madaxweynaha dastuurku siiyey waa ku celinta uu xeerka gudihiisa qodobo ka mida uu leeyahay qodobada qodobadaas ayaan sidaas ayay ahayd in loo dhigo ama qodobada qodobadaas sidaa sidaasaan soo celiyey waa marka nuxurka gudaha xeerka ayuu ku celintiisu ku saabsan tahay laakiin ku celin ku saabsan procedure iyo dariiq la maray ku celin sharciya maaha qodobka waxaa kaga saxsan golaha wakiilada waa qodobka labaadee golaha guurtiisu ma aha golihii madaxweynaha xeerkan u gudbiyey marka sabab uu iyaga ugu celiyaa ma jirto waxaana taasna waa qodobka labaad ee golaha wakiiladu kaga saxsayin tii koob iyo labaatanka cisho ee uu celinta xaqa u lahaana maha tan uu hadda qaaday waana mid ka baxsan awooddii dastuurka ku celinta u siiyey waa ku celin kheyra dastuuriya aynu ku fasiri karnaa cabdixaafido waa tahay garyaqan maxamed mar kasta oo laysku qabto xeerar hadday noqoto dowladda iyo hadday noqoto golayaasha qolaba waxa ay isticmaashaa qodobo sharciga iyo dastuurka ay sheegaan in ay ku doodayaan ma la odran karaa marka iminka labadii dhinac midba sharcigii ayuu de dhinac qodob kaga xisaabtamaya
cabdixaafidow madaxweynuhu maxakamad maaha haddii golaha guurtiisu ay leeyihin qodob dastuuriya oo annaga xaqna siinay ayaa golaha wakiiladu diideen waxay in codsigooda iyo ama arjigooda geystaan maxkamadda dastuuriga maxkamaddaasna u fasirto inay ahayd in mar labaad lagu soo noqdo iyo inaanay ahayn laakiin madaxweynuhu inuu maxakamadeeyo oo uu golayaasha u garnoqo waa mid dastuurka baalmarsan waxaanay ahayd haddii uu isu soo dhoweynayo inuu isagoo aan tallaabo qaadin oo shirguddoonada labada gole la kulmo dabeedna tala sharci halkaa ka qaato kadibna uu tallaabo isku soo dhoweyna labada gole wada shaqayntooda ku saxayo oo uu ka wadaynay maadaamuu odayga qaranka dastuurka u aqoonsan yahay uu sameeyo haddii markaa dacwad qabtana maxkamadda dastuurka fasir labada gole ka caabanaya weydiisto isagu may ahayn inu arrinta ku milmo marka ma la odhan karaa garyaqan maxamed in labada gole laftooda midna uu dhinaca madaxweynaha u xaglinayo midna dhinaca kale ee kasoo horjeeda
cabdixaafidow labada gole mid waliba maxaafid mucaarid buu leeyahay laakiin wuxuunbaa lagu wada shaqaynaya hanaanka baarlamaanadu cod bay ku kala baxaan waxaana ku wada shaqaynayaan xayndaabka uu dastuurku jideeyey marka taa maxaafid iyo mucaarid macna samayn mayso marka laga hadlayo sharciga ma laga yaabaa in iminka xerarkani ay ku dambeeyaan maxkamadda sare
maxkamadda sare waxa weeye tafasirta dastuurka marka haddii qodob dastuuriya laysku khilaafo marka horeba iyada xaqu leh in loo gudbiyo dacwadeeda iyadaana ku filan inay kala saarto cidda dastuurka ku saxsan iyo cidda ku khaldan markii adigu iminka aad akhriday ee aad dee eegtay qodobadan laysku hayo ma kula muuqataa in arrinku markaas maxkamadda ku dambayn doono
ilama muuqato aniga waana tegi kartaa maxkamad waxa aniga ila muuqata si geedi socodkii doorashooyinkan u socdo oo aan loo carqaladayn maadaama labada dhinac ee labada gole midna principaliskii xeerarkan ee ahaa in doorashooyinka la issaaro mar lawada qabto aanu midna wax ka bedelin mid walbana ogol yahay waxayla muuqatay in arrimaha fudud ee procedureka ah ee wax kabedelkii guurtida golaha wakiiladu say ka yeelayaan iyo isku celinta labaad ee dambe in labada shirguddoon ka wada hadlaan si fudud oo ka dhib yarna loo dhammeeyo sidaa dheer maxkamadda haddii ay ka fursan weydana maxkamadda dastuuriga way ku filan tahay inay fasirto oo ama go-aanka aydo ama qoraalka golaha guurta iyo celinta madaxweynaha aydo ama ay aydo go-aanka golaha wakiilada ugu dambayntii garyaqan maxamed saameyn intee leeg ayaa murankan soo jiitamayey oo iyadoo iminka la islahaa waa soo dhammaaday haddana uu dee soo cusboonaaday ay ku yeelan doonto somalilan cabdixaafidu somalilan khilaafkan saameyn badan buu ku yeeshay saameyn weliba ragaadisay hay-adihii dowladda saameyn shacabku aada uga warwareen marka waxay shacabku u arkayeen arrintii la dhameeyey oo khilaafkii siyaasiga lagu dhameeyey tii odayaasha oo xalka qaran laga dhigay taasi ku niyad samaayeen marka arrintan walaac cusub ayay shacabka ku abuureysaa waana arin arin saameynteeda yeelanaysaa marka waxa habboon in arrintan si degdega loo dhameeyo maadaama arrimaha laysku haya arrimo farsame yihiinna ogolayaashuna ay curfi leeyihin soddon sano soo wada shaqaynayeen qaabka wada shaqeeyaan inta jaari xeerarka isu gudbiyaanba ay yaqaanaan in in in in ayagu hawshooda dhammaystaan si fududna u dhammaystaan oo shacabkana ay werwar ka saaraan xeerarkan la dhaqaajiyo maadaama imika muddo ay labada gole xeerar ku dhex rafanayeen ee intii xalka qaran kasoo dambeysay ay muddo dheer tahay oo ay ahayd in muddo intaa ka fudud xeerarka lagu dhaqangeliyo oo lagu dhaqaajiyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan maxamed aad iyo aad baa u mahadsantihin idinkuna intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoonka toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa garyaqaan maxamed cabdi afyare oo ah qareenka howlgalaha maxkamadaha somalilan iyo bare sharci tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka